bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii lixdanaad kitaabkii alraxiiq almakhtuum darsigana wuxuu ku saabsan yahay weli dhaqankii qureysheed ee ahaa sidii dacwada looga hortegi lahaa oo weli isugu jira waxaa loo yaqaano mar alcasa waljazarana waa la dhahaa alcasa waljazara atarkiibu watarhiibna waa la dhahaa qofka mar in ul lagu dayo ul marka waa xooga iyo handadaad jazarana waxa weeyaan waxsiin iyo hungurigelin labadii baa weli isdhex socda markan waa alcasa ushii casmu abijahlin abujahl oo goostay ama go-aansaday calaa qatli rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay inuu dilo ayuu goostay walamaa markii insarafa uu ka gadoomay ama uu ka laabtay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama canhum odayaashii qureysheed fadhigii yaabka lahaa ee dherarka badnaa ee waxyaabaha badan ay rasuulka weydiisteen oo ay ku dambeysay marka ugu dambaystii adiga iyo risaaladan iyo dacwada aada wadaay ma wada soconayaan ilaa annagu aanu ka dhimanno ama aada ka dhimato labadaas oo wada socda la arki maayo ama adaa dhiman ama waad ka hadhaysaa waxaan aada waddo ay taa yidhaahdeen fadhigii sidaas ahaa markii uu rasuulku ka laabtay ay keligood isku noqdeen khaataba waxaa hadal u jeediyey hum raggii shirka ka qeyb galay ee kufaartii qureysheed abuujahlin abuujahl baa kelmad u jeediyey oo la hadlay fii kibriyaa'ihi isqudhmoonayntiisii iyo isweynayntiisii iyo santaaggiisii iyo kibirkiisii isaga oo ku sugan ayuu la hadlay wa qaala wuxuu yidhi yaa macshara quraysh war qurayshay imaqla inna dhab ahaantii muxamedan muxamed sala allahu calayhi wasalam qad abaa wuu diiday ilaa maa tarawna waxa idinku aada aragtaan ma ahane wax kale wuu diiday waxaasoo min caybi diinina diinteenna diinteenna uu ceebeeyo wa shatmi aabaa-inaa aabbayaashayadii oo iyagana aflagaadeeyo wa tasfiihi axlaaminaa garaadkeenna iyo garashadeenna oo uu ku tilmaamo waxmagarato uu inagu tilmaamay waxmagarato wa shatmi aalihatinaa iyo ilaahyadeennii uu caayo wa innii anigu buu yidhi dhab ahaantii ucaahidullaaha ilaahay ayaan waxaan ku dhaartay oon kula ballamay la ajlisanna inaan ula fadhiisanayo lahu isaga oo muxameda sala allahu caleyhi wasalam bixajarin dhagax dhagaxaasoo maa utiiqu xamlahu aana qaadi karayn culays wuxuu ka qabo yo allaahu iyo tubbaaday aan ku qaadayo fa idaa markii sajada uu sujuudo fii salaatihi salaadiisii fadakhtu waxaan ku qarxinayaa waxaan ku qarxinayaa bihi dhagaxaas ra-sahu madaxiisa ayaan ku qarxin bas markuu sidaa u dhinto idinku kala doorta fa aslimuunii ii dhiiba reer bani haashim markaa hay dileene ilaa ninkii nin dilaa way u dili jireen cinda daalika markaas aan isagii dilay ama ii dhiiba reer bani haashim aw imnacuunii ama iga celiyo difaaca taas idinka idin jirtaa falyasnac ha sameeyeen bacda daalika markaa kadib banuu cabdi munaaf reer bani cabdi munaaf oo dhan buu isu qabtay maa badaa lahum wixii la quman iyo waxay la tahay qaaluu waxay dhaheen nimanka meesha fadhiyey wallaahi baan ku dhaaranay laa nusallimuka inaanaan kugu fiirsanaynin oona kuu dhiibaynin lishay-in wax aad necab tahay abadan weligaa ee famdi ku soco limaa turiidu waxaad rabto marka shirkii waxaa ka soo baxay go-aan ah in nebiga la dilo abujahalna isaga ayaa arintaa qaatay go-aankii waa la qariyey looma digin abu aalib maadaama uusan meesha joogin looma sheegin falamaa markii asbaxa waagu uu bariyey maya falamaa waxaa tidhaahdaa asbaxa markuu waa bariistay abu jahlin abu jahliga aabihii abujahl ninka la yidhaahdo camr ibnu hishaam markuu waagu u bariyey makaa la joogaa hadee dhagax la waayi maayo dhardhaar ah akhada wuxuu qaatay xajaran dhagaxoo kamaa wasafa sidii uu ku tilmaamay ah dhagax aan yaa allaahu iyo tubbaaday ku qaadi kara sooma dhihin dhagaxii kale ayuu soo qaatay wuu uga soo hormaray masaajidkii uma markaa kadib jalasa wuu fadhiistay lirasuulillaahi rasuulka ilaahay buu u fadhiistay meesha yantadiruhu isaga oo sugaya waqadaa wuu soo kallahay rasuulullaahi rasuulka ilaahayna wuu soo kallahay kamaa sidiibuu usoo kallahay kaana uu ahaa rasuulka yaqduu mid soo kallaha dhaqankiisay ahaan jirtay meeshuu kusoo kallahay fa qaama rasuulku wuu istaagay yusallii isagoo tukanaya waqad dhab ahaantii qadad waxaa iyana soo kallahday qurayshu odayadii quraysheed oo dhan baa soo kallahay waxay fiirsanayaan bal wuxuu sameeyo abujahal fa jalasuu way fadhiisteen fii andiyatihim meelihii ay fadhiisan jireen bandaradoodii ama jaljiisyadoodii ayay fadhiisteen yantadiruuna iyaga oo sugaya ama fiirinaya maa wixii abujahlin abujahal faacilun mid sameyn uu yahay bal wuxuu sameeya ayaa fiirsanaya waa la daawanaya falamaa markii sajada uu sujuuday rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama ixtamala wuu xambaartay dhib buu ku qaad ixtamala xamala oo keliya tamaa xamala waa wixii fudud laakiin ixtamala waxay ku tusinaysaa in uu walwaalay xoog yacni dhib uu ku qaaday culays intuu qabo ixtamala wuu walwaashay oo wuu xambaartay yo allaahu iyo tubbaadii buu ku qaaday abujahlin alxajara dhagaxii uma aqbala wuxuu u jeestay uu u dhaqaaqay naxwahu xagga rasuulka sala allahu calayhi wasalam xataa intii idaa markii danaa uu u dhowaaday abujahal minhu rasuulka uu u dhowaaday uu agtiisa joogo rajaca wuu soo laabtay dib buu usoo noqday munhasiman isagoo baqa ah oo nin jabay ah nin la soo jabiyey oo baqa ah mumtaqacan lownuhu midabkiisina uu isbedelay marcuuban oo argagaxsan kaasoo qad yabisad ay ku engegtay ama ay ku qallashay yadaahu labadiisa gacmood calaa xajarihi dhagaxii uu watay yay ku qalleen xataa dhagaxii yay ku dhegan yihiin gadaalgadaal buu usoo noqday xataa qadafa alxajara ilaa uu dhagaxii iska tuuray min yadihi gacantiisa uu ka tuuray waa lagu soo qamaamay wa qaamat waxaa kusoo qamaantay oo kusoo orod qamaamka waxaa laha marka lagu soo ordo ilayhi isaga rijaalu quraysh raggii quraysheed fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu isagii maa laka war maxaa kugu dhacay yaa abalxakam abalxakamow war maxaa kugu dhacay qaala wuxuu yidhi qumtu waan kacay ama waan istaagay ilayhi isaga xaggiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam maxaan igu kacay oon xaggiisa u aaday liafcala bihi inaan ku sameeyo maa wixii qultu aan idinku idhi lakum idinka albaarixata xalay xalay wixii aan idinku idhi inaan ku sameeyo oon madaxiisa qarxiyo oon burburiyo oon dhagaxaas ku dhufto oon dhagaxa ku burburiyo ayaan u kacay falamaa markii danawtu minhu aan u dhowaaday carada lii carada lii waxaa iga horyimid wey sab anigu saa uma socon waxaa iga hor yimid oo xaggii nabiga ka yimid duunahu meel isaga ka sokaysa nabiga meel ka sokaysa unbaa waxaa igaga soo baxay oo iga hor yimid faxlun min alibil riti baarqab ah riti baarqaba unbaa iga hor yimid kaasoo laa wallaahi allaan ku dhaartaye maa ra-aytu aanan arkin weligay mithla haamatihi basadiisa walaa mithla qabsaratihi iyo qoortiisa walaa anyaabihi iyo miciihiisa lifaxlin riti baarqaba aan u arkin qadu weligay fahama bi wuxuu damcayba an ya'kulanii inuu icuno saasaan u soo cararay qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi fadukira waxaa la sheegay lii aniga waxaa la ii sheegay buu yidhi anna rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi daaka kaa u arkay uu moodayay ritiga baarqabka ah jibriilu malakul jibriil weeye calayhi salaam low danaa hadduu iisoo dhowaan lahaa oo intaa iisoo dhaafi lahaa la akhadahu wuu qaban lahaa oo uu cuni meel uu ka baxay lama arkeen marka taasna waxa weeyaan waa markii labaad oo abujahal uu isku daya rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar horena waan soo aragnayoo waxa weeyaan markuu rasuulku usoo dhowaaday waadi unbaa dhexdooda ka dilaacay waadigaasoo dab iyo garbo iyo adduun ay ka buuxaan oo malaaigtii ah taana waan soo aragnay quraysh marka marka ay ku fashileen xataa rasuulka dilkiisii oo aan la dili karaynin waxaa la bilaabay gorgortan nooc kale ah haddii markii hore gorgortanku ahaa war diintan aad hayso iska daa waxaan kuugu bedelaynaa wax adduunye ah tiina ay socon weyday dilkii la isku dayeyna uu socon waayey yaa waxay yidhaahdeen gorgorta nooc kale ay la galeen aan diinta wadaagnaydniyo annaga diintayada iyo taada aan isku darsanno marka waxay kasoo tanaasuleen wax walba diintoodii inay kasoo tanaasulaan marka qaabab kala duwan ayay taa usoo jeediyeen qaabab kala duwan ayay usoo jeediyeen waan arki doonnaa qaababkaas kulligoodna qur-aan baa kusoo wada degay musaawamaatun gorgortan iyo wa tanaasulaatun iyo tanaasulaad wax badan tanaasulka waxa la idhaha markaad soo dhaadhacdo ood wax badan oo markii hore aada dalbanaysay aad ka soo laabato wax badan bay ka soo laabteen iska daa dacwada iyo diinta iska daa iyo wixii o dhan way ka yimideen diintaada hayso laakiin bal maaragtay taayadana adeer waxoogaa tixgelina u yeelo xataa waxay dhaheen sanamyada bal maaragtay dhunko oo gacanta saar kadibna annaguna diintaadaan wada qaadanaynaa walamaa markii fashilad ay ku guldaraysatay qurayshun quraysh fii mufaawadatihim wadaxaajoodkii wadaxaajoodkoodii almabniyati ee ku dhisnayd cala al iqraa'i hungurigelin ama damacgelin wax la damci karo oo maal iyo madaxnimo iyo boqortinimo iyo waxyaalaha la la damci kare ee maanta dadka loo dhammeeyo dagaalada maanta adduunka ka socda ee bani aadamkii loo dhammeeyey intaa unbaa loo dagaalamaa madaxtinimo iyo maal labadaas ayaa loo dagaalamaa xataa waagihii hore marmar baa sharaf iyo loo dagaalami jiray hadda cid sharaf u dagaalamaysa ay ma jirto waa maal iyo madaxnimo wey dagaalada maanta adduunka socda ee togaga dhiigahi ay u socdaan marka waxaas yay yidhaheen waan kuu ogolaanaynaa waxaa la isku dilo yay yidhaheen bilaash baan kuu siinaynaa walamaa markii fashilad ay ku guldaraysatay qurayshun quraysh fii mufaawadatihim wadaxaajoodkii ay nabiga la gashay wadaxaajoodkii almabniyati ee ku dhisnayd cala al iqraa'i damacgelin iyo hungurigelin oo madaxnimo iyo maal iyo watarkiibi wax maaragtay jecelaysiin wax la jecel yahay oo lagu ballanqaado wax la jecel yahay tarkiibka taasaa la yidhaah iyo watahdiidi dhinaca kalena haddii taas socon weyda mararka qaarkood watahdiidi hanjabaad iyo watarhiibi cabsigelin oo wakhaaba kusoo hongoobay wakhaaba uu soo hongoobay abujahlin abujahlna uu soo hongoobay fimaa wixii abdaahu uu muujiyey uu yidhi waan samaynayaa oo min alrucuunati bahalnimo iyo doqonnimo ah doqonnimo ah ilan waa doqonnimo taasi wa qasdi lfatki iyo dilitaan ujeedadiisii ahaa uu ku uu kusoo hongoobay tayaqadad way baraarugtay weeye tayaqadad waxaa ba- waxaa baraarugay dheh tayaqadad waxaa baraarugay fiihim iyaga dhexdooda nimanka quraysh ahaa dhexdooda iyo maskaxdooda waxaa soo baraarugay oo indhaha kala qaaday oo hurdada ka soo toosay tayaqadku waa sidaas iyo baraaruga eh raqbat alwusuuli rabitaan ay rabaan in la gaadho rabitaan ay rabaan in la gaadho ilaa xallin furdaamin wey xalliku arrin murugtay oo la furdaamiyo furdaamintaasoo xasiifin wanaagsan kaasoo yunqiduhum ka badbaadiya iyaga camaa hum fiihi waxa ay ku jiraan waxa ay ku sugan yihiin camaa wixii hum iyaguba fiihi shayga ay ku dhex jiraan arrinta maanta ay ay ku jiraan oo iyaga ay u arkaan wardi iyo dhibaato wixii ka bixin lahaa ee ka furdaamin lahaa rabitaan ay rabaan ayaa yaa soo baraarugay walam yakuunuu mana aynaan ahayn marna quraysh marka runta la sheego yajzimuuna kuwa huba hubaal ay hubaan jasmi kaasaa la yidhaah arrin kas kaa soo dhammaatay oo dhinac kuu dhaaftay oo aadan dib dambe isu weydiinayn baa la yidhaha jasmiga walam yakuunuu maysan ahayn yajzimuuna kuwa huba oo agtooda wax la huba ka ahayd ana annabiya in nabigu calaa baatilin uu baatil ku sugan yahay arrintaas arrin hubaal a agtooda ma ahayn way isdiidsiinayeen maahan maxaa jira waa ka alla uu leeyahay fa innahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun marka rasuulku inuu been sheegayo risaalada uu wada inay baatil tahay ma ayna ku qanacsanayn arrin ay hubeenna ma aysan ahayn bal iska dhaafa kaanu waxay ahaayeen kamaa sidii qaala allaahu alla uu yidhi la fii shakin shaki dhexdi oo minhu risaalada iyo qur-aanka ah yay ku dhex jireen muriibin oo shaki haddana kusii abuura fara-u waxay u arkeen an yusaawimuuhu inay kula gorgortamaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam fii umuuri ddiini arrimaha diinta marka waa markii koobaad oo ay ogolaadeen in diinta laga hadlo taasi waxayna tusinaysaa mar kasta oo qofka uu wixiisa ku adkaado uu ku fara adaygo oo dhib kasta oo loo geysto uu u gegsado qolyaha ka soo horjeeday marka dambe waxay sameeyeen markay waayaan way undabci way soo dabceen oo wayaltaqu ay isugu yimaadiin bihi rasuulka fii muntasafi tariiqi waddada bartankeeda adiguna wax ka soo daadeg annaguna aan wax ka soo daadegno saasay dheheen oo fa yatruku ay ka tagaan bacda maa shay qaarkii ay iskaga tagaan shaygaasoo hum iyagu caleyhi ay ku sugan yihiin yacni diintoodii diintana haystaan qaar ka mida inay ka yimaadiin oo wayudaalibu nabiya nabigana ay ka dalbadaan bitarki maa bitarki bacdi maa shay qaarkii inuu ka tago shaygaasoo huwa rasuulku caleyhi uu ku sugan yahay diintan aada haysatee dadka ugu yeedhayso bal adiga waxoogaa dabci oo waxoogaa ka imow waxoogaa ka soo daadeg annaguna waan ka soo daadegaynaa meel dhexda aan isugu nimaadno saas ayay soo jeediyeen wadannu waxay u maleeyeen annahum iyagu bihaada bi haada tariiqi waddadan iyada ah oo ah aynu dhexda isugu nimaadno sa yusiibuuna alxaqa inay xaqa ku haleelayaan ay ku gaadhayaan in kaana haddii uu yahay maa yadcuu ilayhi nabiyu nabigu wuxuu dadka ugu yeedhayo xaqan xaq hadduu yahay inay xaqii wax ka helayaan saas ayay u maleeyeen taas waxa weeyaan waa gorgortankan dabeicadiisa iyo wuxuu ahaa marka isagoo tafsiilsan waas- waa tan rawaa ibnu isxaaq wuxuu wariyey bisanadihi qaala wuxuu yidhi ictarada waxaa ka hor yimid rasuul allaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama wa huwa isagoo rasuulku yatuufu bilkacbati kacbada uu tawaafaya waxaa ka hor yimid al swad ibn lmualib nin la yidhaahdo alswad ibn lmualib ibnu asad ibnu cabdilcuza kow waa loo abtiriyey uun waa nin aan aada loo aqoon jirinoo markaasaa loo abtiriyey kuwa kale abtir weyn uma baahna waa ragga macruuf oo la yaqaanay ahaayeen ka labaadna wuxuu ahaa walwaliid ibn mugiira aa ninkaa la yaqaano wa umay ibnu khalaf walcaas ibnu waail asahmi wa camr ibn caas aabihi intaasoo nin yaa rasuulka ka hor yimid wa kaanuu waxay ahaadeen nimankaasi waxay ahaayeen dawi asnaanin niman odayaal ah ayay ahaayeen fii qowmihim tolkood niman odayaal ah da-da keliyata maaha oday marka la leeyahay waa nin muxtaram ah oo warkiisa la aqbalo oo warkiisa la qaato oo reerka dhexdiisa wax ka ah wax soo goyn kara oo arrintuu wato iyo arrintuu soo gooyo meel marin kara wey odaynimadu fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen yaa muxamedu muxamedow haluunba warbalkaalay warbalkaalay niyahow dhibaataa dhacde falnacbud aanu caabudno annagu maa shayga ama alladiiga maadan mawsuulo ayaa la yidhaah tacbudu aada caabuddo yacni allaha aada caabudaysa adiga allahaaga ah annaguna aanu caabudno dhinaca kale wa tacbudu aada caabuddo adna maa sanamyada nacbudu aan caabudayno adna caabud taasi hadday dhacda maxaa ka dhalanaya oo fa nashtarika aan wadaagno naxnu annaga iyo wa anta adiga fil amri arrintii aan wadaagno oo waxaan noqonay nimo wax isku darsaday natiijadu maxay tahay waa kan waxay dhaheen fa in kaana hadduu yahay alladii allaha tacbudu adiga aada caabudayso khayran mid ka khayr badan mimaa wixii nacbudu mimaa wixii kunna aanu ahayn maya mimaa ku wixii nacbudu aanu caabudno hadduu ka khayr badan yahay waxa adigu aada caabudaaye kunnaa waxaan ahaanay qad akhadnaa kuwa qaatay bixadinaa nasiibkayaga iyo qeybtayada minhu khayrkaas qeybtii khayrkaas yaanu qeyb ka qaadanay wa in kaana haddii uu yahay maa wixii nacbudu aanu anagu caabudnaay khayran mid ka khayr badan mimaa tacbudu waxa adigu aada caabuddana kunta waxaad ahaataa qad akhadta mid qaatay bixadika qeybtaada minhu waxaan anagu khayrka aanu haysanno khayrka aanu haysanno qeybtaadii baad ka qaadatay marka arrintaasay waxay islahaayeen waa arrin macquul ah fa anzala allaahu alla ayaa wuxuu soo dejiyey qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun ilaa aakhiri alaaya ilaa aakhiri suura waxaad waxaa la yidhi qul waxaad tidhahdaa nabi allow yaa ayuha alkaafiruuna kuwan kaafiriinta ee xaqa diidayow laa acbudu anigu caabudi maayo weligay maa sanamyada tacbuduuna aada caabudaysaan walaa antum idinkuna ma tihidin caabiduuna kuwa caabudaya maa allaha acbudu anigu aan caabudayo halkaas ayuu warkaasina kusoo afjarmay wa akhraja wuxuu soo saaray marka sababu nusuulka aayadda suuraddan ibnu isxaaq riwaayadiisu waxay ku sheegaysaas nimankaa afarta ee ka hor yimid iyo soo jeedinta ay soo jeediyeen laakiin si kale oo loo wariyeyna way jirtaa wa akhraja wuxuu soo saaray cabdu ibnu xumayd nin la yidhaah wakhayruhu can ibni cabbaasin waxay ka wariyeen anna qurayshan quraysh qaalat inay tidhi ka waran nabi allow low istalamta aalihatana ilaahyadayada haddii aad taabsato oo dhunkato marka xajarul aswadka la taabsanayo ee la dhunkanayo oo kale way oo ruuxii awoodu leh uu dhunkado haddaad sanamyadayada dhunkato ka waran saasay dheheen waa cibaado haddee dhunkashadii iyo weyneyntii low istalamta haddii aada dhunkato ood caabuddo aalihatanaa aaliha ilaahyadayada lacabadnaa ilaahaka ilaahaaga baan caabudi lahayn annagana fa anzala allahu markaasuu alla soo dejiyey qul yaa ayuha alkaafiruun asuurata kullaha suuradda oo idil wa akhraja ibnu jariiri tabarina wagayruhuna waxay soo saareen canhu ibnu cabaas ana qurayshan quraysh qaaluu inay yidhaahdeen lirasuulillaahi rasuulka ilaahay ay ku yidhaahdeen sala allahu calayhi wasalama tacbudu waxaad caabudaysaa aalihatanaa ilaahyadayada sanatan hal sano wa nacbudu annana waxaanu caabudaynaa ilaahaka ilaahaaga sanatan sano fa anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey qul waxaad ku tidhaa nabi allow afa kayra allaahi war ma waxaan alla ahayn yaa ta'muruunnii ee amraysaan ood ii faraysaan acbudu inaan caabudo ayuha aljaahiluuna kuwan jaahiliinta eh iska yeelyeelayow inaan masaasaad i faraysaan walamaa markii xasama allaahu alla uu soo afjaray uu soo gooyey tacaalaa haadihi almufaawada wadaxaajoodkan iyo gorgortankan almudxikata ee lagu qoslo bi haadihi almufaasala gooyntan iyo kala baxan kala baxan la kala baxay in dib damba laysugu soo noqonayn ee tana uu ku kala kusoo afjaray aljaazimata ee go-an in meel looga laabta lahayn lam tay-as ma aynan quusanin qurayshun quraysh kullal ya-si quus oo dhan may quusanin weliba rajo ayaa ku jiray bal abdow waxay muujiyeen masiidan wax badan oo min atanaasuli tanaasul ah inay soo degaan intii hore maaha mar marka dambe way soo daadegayeen hoos bay usoo dhacayeen waa niman jabay waa niman jabay min atanaasuli laakiin hal shardi bay dhiheen bishardi an yujriya bal inuu la yimaado an yujriya inuu la yimaado annabiyu nabiguna sala allahu calayhi wasalama bibacdi tacdiili isbedel qaarki tacdiil waxaa la yidhaha shay shay laga yaraha bedelo toosin yar xoogaa dheelitirkii un weeye weli wax yarahan dheelisan arrintan waxoogaa tacdiil yar ha ku sameeya isbedel yar un ha ku sameeya tacdiil waa isbedel aan weyneyn bacdi tacdiili isbedel yar ha ku sameeyo fii maa wixii jaa-a uu la yimid bihi shaygaba oo min atacliimaati amarada ah amaradan xagga rabbi ka yimid amaradan xagga rabbi ka yimid ilaan diinta islaamka oo dhan waa awaamir weeye awaamirtaasoo ifcal laa tafcal waxaa ha la falo waxa yaan la falin ah marka tacliimaadka noocaasa wax yar ha ka bedela yidhaheen fa qaalu waxay dhaheen i'ti keen oo la imow biqur'aanin qur'aan hayra haadaa oon kan ahayn qur-aan aan kan ahayn bal noo keen ow badilhu ama bedel mid aan kan ahayn keen waa war aan micno lahayn dee muxuu noqonayaa qur-aan aan kan ahayn fa qataca allaahu allana wuxuu gooyey isna hada sabiila wadada aydan biinsaali maa shay inuu alla soo dejiyey shaygaasoo yaruddu uu ku jawaabo bihi shaygaba annabiyu nabigu waxaa soo degtay qul waxaad tidhaahdaa maa yakuunu lii ima habboona xaqna umalihi xaqna umalihi imana habboona lii aniga an ubadilahu qur-aankan inaan bedelo min tilqaa'i nafsii aniga uun xaggayga intaan go-aan intaan iska qaatay aan ku bedelo xaqna umalihi imana habboona ima bannaana mana i suurtagalna ima ah maxaa jira in attabicu raaci maayo ilaa maa yuuxaa ilaya wixii la ii waxyooda maahane wax kale oon raacayaay ma jiro innii anigu akhaafu waxaan ka baqi oon ka cabsan in casaytu rabbii rabbiga ee amarkiisa haddii aan daba maro oon khilaafo cadaaba yowmin cadiim maalin weyn cadaabkeeda ayaan ka cabsanaya suuratu yuunus wanabbaha qur-aanku wuxuu ku baraarujiyey alle calaa cadami khutuurati hada alcamal hawshaa iyada aho qur-aanka in wax laga babedelo oo ama qur-aan kale lala yimaado khatartaas khatartaa weynankeeda ayuu alla ku baraarujiyey markaasaa alle wuxuu soo dejiyey wa inkaaduu waxay sageen nimankii gaalada ahaa waxay sageen oy qarka u gaadheen liyaftanuunaka inay ku fidneeyaan can iladii arrintii awxaynaa ilayka aan ku waxyoonnay oo qur-aanka ah inay kaa fidneeyaan litaftariya calaynaa hayrahu si aad noogu been abuurata mid aan isaga ahayn ilaan qur-aan kala keen bay yidhaahdeene wa idan hadday taasi dhici lahayd oo intaad wax kale soo dhoodhoobta aad dhihi lahayd waa kan kanaan ku bedelay latakhaduuka waxay kaa dhigan lahaayeen khaliilan waday hoosaad saaxiib hoose ayay kaa dhigan lahaayeen walowlaa an thabatnaaka haddaysan dhici lahayn inaan ku sugnay annagu waaban ku sugnay laqad kidta waxaad ku dhowaatay ood qarka u gaadhay tarkanu ilayhim inaad u carab laalaadiso ilayhim iyaga shay-an qaliilan wax yar inaad u carab laalaadiso idan taasi hadday dhici lahaydna maba dhicine la adaqnaaka waxaan ku dhadhansiin lahayn dicfa alxayaati nolosha cadaabkeeda wa dicfa almamaati iyo geerida cadaabkeeda marka la dhinto aakhriya adduun micnihii cadaabkeedaan ku dhadhansiin lahayn uma markaa kadib laa tajidu ma aadan hesheen laka adiga calaynaa nasiiran mid nooga kaa hiiliya oo nooga kaa gargaaran maadan hesheen marka allaala wixii marka ay qurayshi isku dayday waddo kastoo ay martay halkaas ayaa lagu soo afjaray darsigana intaas ayaan kusoo meer kusoo afmeeraynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim